mas-uuliyiinta hirshabeelle ayaa warbaahinta ereyo kulul isu marinaya iyadoo midba dhankiisa uu sheeganayo in uu sharci ku taagan yahay midka kalena uu burburin wado mudane cosoble oo xildhibaanada maamulkaasi ay xilki ka xayoobiyeen laba maalin ka hor ayaa maanta waxa uu soo saaray laba wareegto midda koowaad waxa uu ku taageeray isbahaysiga uu hormuudku u yahay dalka sacuudiga ee go'doomiye waddanka qatar kadib markii ay ku eedeeyeen in ay argagixisada taageerto wareegtada labaad ayuu ku magacaabay gobol cusub oo lagu magacaabo shabeellaha sare kaas oo gobolka hiiraan laga jaray dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle oo xildhibaanada baarlamanka maamulkaasi ay u doorteen kadib markii ay xilkii ka qaadeen cosoble in uu xilka madaxweynaha sii hayo inta madaxweyne cusub laga dooranayo ayaa kulankii ugu horreeyey waxa uu maanta la qaatay golaha wasiirada maamulkaasi waxaana uu mudane guudlaawe golaha wasiirada kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee uu gobolka ku jiro sidoo kale guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada hirshabeelle ayaa waxay dhiseen guddi ka kooban sagaal xubnood oo soo diyaariya xilliga doorashada la qabanayo maamulka hirshabeelle oo dhisan muddo ka yar hal sano ayaa waxa uu wajahayaa culeys u muuqda mid ka weyn xilligii dhismihiisu socday dowladda soomaaliya weli kama hadlin khilaafka ka jira hirshabeelle marka laga reebo xildhibaano aqalka hoose ka tirsan oo deegaan ahaan kasoo jeeda hirshabeelle kuwaasoo ina ku kala qaybsan qaabkii ay xildhibaanada maamulkaasi u wajaheen xilka qaadidda cosoble wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo kan waxbarashada ayaa la filayaa in galabta goor dambe ay gaaraan magaalada jowhar si ay xiisadda taagan u xalliyaan lama oga dhinacay dowladda soomaaliya la safan doonto xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne